الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaabihi وmaن تبعهm بإحsaan إلى yوم الdين وبعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii الraxbiya في cilmi الfaraaئd waxaana ku dhex jirnay baab اlxisaab aakhirkiisa waxaan ku dhex jirnay abyaadii xisaabta ugu dambeyday oo uu uga hadlayey haddii kooxaha wax loo qeybiyey labo ama saddex kooxood oo kale ay ka jabto hadday labo ka jabto oo kale oo mid wax ka badan uu ka jabo sahmigii la siiyo macnaha nasiibkii ay heleena u qeybsami waayey nasiibkii ay heleen ayaa u qeybsami waayey oo sidii loo siiyey ugu qeybsami waayey sidii loo tasxiixi lahaa oo loogu qeybi lahaa ayaan ka hadlaynay waxaan soo gaarnay sharaxa sidulmaardiniga dhexdiisa wa in waqaca alinkisaaru calaa thalaati firaqin wa in waqaca hadduu dhaco alinkisaaru jabki calaa thalaati firaqin saddex kooxood hadduu ku dhaco aw calaa arbaci firaqin ama afar kooxood fandur fiiri fandur fiiri maa beyna kulli fariiqin koox kasta iyo wa sihaami sahmiyaalkeeda waxaa ka dhexeeya ko koox iyo sahmiyaalkeedaad ka bilaabi marka haddii uu ka dhexeeyo tabaayun waa inaad cadadu ru-uuskao kaamila xifdidaa wuxuu yidhi waxfad xifdi cadada ru-uusil fariiqi fariiqii cadadu ru-uuskooda xifdi fariiqii almubaayini ee ka dheeraaday sihaamtiisa haddii tabaayun ka dhexeey waa kaasa xaggaasaad dhigin marka cadadruuski oo kaamil ah haddii tawaafuq ka dhexeeyana wafqigiiad xifdin taasuu ku sheega markaas wuxuu ku yidhi waxfad haddana xifdi soo qadaro wafqa ru'uusilfariiqi kooxdii waxa weeyaan madaxtiriskooda kooxdii almuwaafiqi ee waafaqay sihaamow sahmiyaalkiisa kooxdii muwaafaqadu kala dhexayday na wafqigooda xifdi qoladii mubaayana kala dhexaydayna cadadruuski oo kaamila xifdi huma ndur fiiri almaxfuudaati kuwii la xifdiyey marka fiiri laba ka bilow fa in kaanad hadday ahaato kulluhaa dhammaanteed mutamaahilatan mid isku isku wada mid ah fa axaduhaa midkeed jus-u sahmi weeye mid ka mid ah jus-u sahmigiya kaasaad aslu masale ku dhifan isagaasaas jus-u sahmiya wa in kaanad hadday ahaato mutadaakhilatan mid isdhexgalaydana fa akharuhaa midka ugu badanu jus-u sahmi weeye wa in kaanad hadday ahaato mutabaayinatan mid kala fogaatay fadrib ku dhufo bacdahaa cadad ruuska gobolkood fii bacdin gobolka kale falxaasilu kan soo xasilay jus-u sahmi weeye wa in kaanad hadday noqoto kulluhaa dhammaanteed mutawaafiqatan mid iswaafaqsan ow mukhtalifatan ama mid iskhilaafsan hadday noqoto fandur fiiri fii maxfuudeyni laba fiiri hadaysan isku wada mid ahayn laba ka bilow labadaasoo minhaa ka mid a maxfuudaadda waa khud qaado axadahumaa midkood in tamaathala hadday isku mid noqdaan mid qaado wa akbarahumaa midka weyn qaado in tanaasaba haddii tadaaqul ka dhexeeyo walxaasila kan soo xasilay qaado min darbi axadimaa midkooda lagu dhiftay fii wafqi alaakhari midka kale wafqigiis in tawaafaqa haddii tawaafuq ka dhexeeyo wa fii jamiicihi walxaasila kan ka soo xasilay qaado a meesha kuugu jirta min darbi axadihimaa midkoodoo lagu dhiftay fii jamiicihi fii jamiici alaakhari kan kaleeto dhammaantiis intaasa meesha kuugu jirta wal xaasila kan kasoo xasilay qaado min darbi axadima midkood oo lagu dhiftay fii jamiici kan kale dhammaantiis in tabaayana hadday kala dheeraadaan laba maxfuud markaad saas uga soo shaqaydo huma ndur fiiri bayna maa akhadtahu waxa aad qaadatay oo labadaas ka soo xasilay iyo wa bayna maxfuudin thaalithin maxfuud saddexaad wakhud qaado axadahumaa midkood in tamaathala weeye horay kuusoo baray marka kuugu soo celin maa tamaathulkii ow akbarahumaa midka weyn qaado in tadaakhala hadday isdhex galaan walxaasila kan soo xasilay qaado min darbi axadihimaa midkood dhufashadooda fii wafqi alaakhari kan kale lagu dhufto in tawaafaqa ow fii kullihi dhammaantiis in lagu dhufto in tabaayana hadday kala fogaadaan calaa maa sabaqa sidii soo hormartay falma'khuudu kan markaas la qaataa thaaniyan mar labaad huwa jus-u sahmi lmas'ala masalada jus-u sahmigeedii weeye in kaanat ilmaxfuudaatu haddii waxyaalihii awal la xifdiyey halaaatan saddex ay ahaayeen fa in kaanad hadday ahaato maxfuudaadii arbacatan afar fandur fiiri bayna maa akhadta waxaad qaadatay thaaniyan mar labaad iyo wa bayna almaxfuudi araabic maxfuudka afraad maxfuudka afraad iyo fiiri asaga maxaa ka dhexeeya wakhud qaado axadnahumaa midkood in tamaathala hadday isku mid yihiin ow akbarahumaa midka weyn qaado inta daakhala hadday isdhex galaan ow matruuba axadimaa midkooda lagu dhuftay qaado fii wafqi alaakhari inta waafaqa ow fii kullihi dhammaantiis ayadoo lagu dhuftay qaado inta intabaayana hadday kala fogaadaan fa huwa ma'khuudka kaas aad markaas qaadatay jus-u sahmi lmas'ala waa masalada jus-u sahmigeedii idribhu ku dhufo jus-u sahmigaas fii asliha masalada asalkeeda kamaa taqadama sidii soo hormartay yaxsulu tasxiixu tasxiixi markaasuu soo xasili miaaladan falow khallafa hadduu ka tago khamsa jadaatin shan ayeeyo iyo wa khamsa ikhwatin liummin iyo wa khamsata acmaamin fa jus-u sahmihaa khamsatun waa shan jus-u sahmigeedu maxaa dhacay waa litamaathuli saddexda qolaba waxa weeyaan ayeeyada maaha ayeeyooyinku waa shan ikhwaduna waa shan acmaamtuna waa shan shantaba saddexdaba waa ka jeri laakiin saddexda markaad ka jarto saddexdaba waxaana kala dhexeeya sihaamtooda waxaa kala dhexeeya tabaayun marka saddexdiiba meelaad dhigan saddex maxfuudaad haysataa saddexdiiba marka waa isku mida bis mid ka mid ahayd asl masale ku dhifan lix ayaad ku dhifan oo asl masale ahayd ayaad shan ku dhifan wa tasixu min halaatiin ay ka ansixin marka soddon bis qof walba marka nasiibkii uu ka helay masalada asalkeedaoo lixda ahayd shan ugu dhufo aw khallafa hadduu ka tago khamsata ikhwatin liummin shan maydka ku hooya wa cashra jadaatin iyo toban waxa weeyaan ayeeyo iyo wa cishriina caman labaatan adeer fa jus-u sahmiha cishruna weeye waa litadaakhuli tadaakhulka ka dhexeeya weeye wa tasixu waxay ka ansaxaydaa min miatin wa cishriina boqol iyo labaatan waxay rabaa inaan tan dul istaagnaa waxa weeyaan horta masalada asalkeedaad dhisin marka hore meeqa faradaa ku jirta waxaa ku jirta laba farad bis ikhwada liuminkaho thuluth le ilaa waa jamace iyo jadaadka tobanka ah oo sudus leh tadaakhulaana ka dhexeeya waxa weya sudus makrajkiisaoo sitaa iyo thuludka makrajkiisaoo thalaathaa lixaad ku dhisin lix markaad ku dhisto ayeeyooyinkoo tobana hal sahmiyaad siin shanta ikhwada oo liumkaana laba sahmiyaad siin tobanka adeerna saddex sahmiyaa usoo haray markaasaad leedahay haye ma u qaybsameen ikhwada liumka laba uma qaybsami karto shan maxaa ka dhexeeya labo oo sihaamtoodiiya iyo cadadu ru-uuskoodiiyo shana tabaayun shanta meel dhigo xifdiso toban ayeeyo iyo hal sahmiyoo lasiyaxaa ka dhexeeya tabaayun tobanka meel dhigo oo xifdiso labaatan adeer iyo saddex sahmiyoo la siiyey maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya tabaayun ee labaatanka xifdiso saddexdii maxfuud u imo marka maxaa ka dhexeeya saddexda maxfuud saddexdooda waxaa ka dhexeeya tadaakhul maxaa yeelay cishriinka tobanna waa u qaybsami karaa shanna waa u qaybsami karaa kulli tadaakhula ka dhexeeya toban labaatanka qaado marka cadadka ugu badan qaado labaatanka lix ku dhifo lix labaatan boqol iyo labaatan saasay uga ansaxayda bis qof walba marka sahmigiisa labaatan ugu dhifo waxa weeyaan shanta ikhwada liumka ah waxay lahayen laba sahmi labaatan ugu dhifo afartana qaateen tobanka ayeeyo hal sahmiyay lahayeen labaatan ugu dhifo labaatan ugu dhifo labaatan unbay leeyihin labaatan waa uqaybsantaa min laba u qaada waxa weeyaan saddexda adeer waxa weyan saddex sahmiya halayen labaatan ugu dhifo lixdankooda ha qaateen waana uqaybsantaa fa jusu sahmihaa cishruna wey litadaahuli waa tadaakhulka ka dhexeeya wa tasixu waxay ka ansaxaydaa min miatin wa cishriin ow khallafa wuxuu ka tegay cashra jadaatin toban ayeeyo wa khamsa cashara akhan liumin iyo shan iyo toban walaal oo meydka ku hooya iyo wa khamsatan wa cishriin caman shan iyo labaatan adeer fa jusu sahmihaa miatun wa khamsuuna boqol iyo labaatan weeye jus boqol iyo konton weeye jus sahmigu waa litawaafuqi tawaafuqu ka dhexeeya bayna ru'uusi ru'uusta bilkhamsi bilkhumusi khumus ayaa tawaafuq ugu dhexeeya wa tasixu waxay ka ansaxaydaa min tisci ma-a tana waa inaan dul istaagnaa waxa weya masaladu marka horeeto lixay ku dhismi ilaa laba faradaa ku jirta ayeyaalka tobanka waxa weya ayagaa faradkoodu waa sudus sudusna maqrajkiisu waa sita walaalaha liumkaana waxa weeyaan faradkoodu waa thuluth maqrajkiisuna waa thalaatha talaatha iyo site waxaa ka dhexeeya tadaakhul sitada ku dhis markaa site ku dhiso maalka lix xarig u kala goydo hal xarig si toban ayeeyo wey uma qaybsamo waxa weeyaan iqwadana laba xarig si adeeryaalkana saddexa usoo hartay waxaad leedahay marka maxaa ka dhexeeya hal iyo toban ayeeyoonka tobanaha hal sahmi helaye tabaayuna ka dhexeeya tobanka meel dhigo wax maxfuud ka dhigo shan iyo toban walaal oo laba sahmi heshay maxaa ka dhexeeya laba iyo shan iyo toban tabaayuna ka dhexeeya waxaad xagga dhigataa shan iyo tobanka oo cadad ruuska ah u imaw adeeryaal oo shan iyo labaatana iyo sihaamtoodiiyo saddexa maxaa ka dhexeeya tabaayun shan iyo labaatanka meel dhigo maxfuudaadii kusoo laaba markaas waxaad leedahay waxa weeyaan toban oo oo ayeeyaalkiiya iyo waxa weeyaan shan iyo toban oo ikhwadii ah maxaa ka dhexeeya labadan cadadu ru'uus maxaa ka dhexeeya tawaafuq bilkhumus a ka dhexeeya waxa weeyaan casharaduna khumusay leedahay shan iyo tobanna khumusay leedahay casharada khumuskeedoo labaa waxaad ku dhufataa shan iyo tobanka soddonay kuu noqon soddonka adoo sita u tag maxfuudka saddexaad waxa weeyaan shan iyo labaatan adeer shan iyo labaatan iyo soddon maxaa ka dhexeeya tawaafuq bilkhumus shan iyo labaatankuna khumus ay leeyihiin ya shan iyo labaatankuna khumus ay leeyihiin waxa weeyaan halaatiinkuna khumus uu leeyihi halaatiinka khumuskiis haddaad rabta ku dhufo waxa weeyaan shan iyo labaatanka haddaad rabatana shan iyo labaatanka khumuskood ku dhufo soddonka soddonka ku dhufo shan shan iyo labaatanka maxaa u khumusa shana u khumusa shan ku dhufo soddon waa boqol iyo konton boqol iyo konton wey shan meelood oo min soddon a boqol iyo konton boqol iyo kontonkaas aslulmas'ale oo waxaad waxaad ku dhufataa oo waxa weeyaan oo aheed lix lix ku dhufo lix meelood oo min boqol iyo kontona lix boqol xagga dhig lix meelood oo min kontona waa saddex boqol sagaal boqol saasay uga ansaxda saasay uga ansaxda walow khallafa hadduu ka tago jadatayn marka kuwa inaad aduu kasoo shaqaydaan qof walba maskaxda inuu dhalaaliyaa la rabaa sidaas mar haddii loo furfuray walow khallafa hadduu ka tago jaddatayni laba ayeeyo iyo wa halaata ikhwatin liummin iyo wa khamsata acmaamin ow jaddatayn ama laba ayeeyu ka tegay iyo wa sittata ikhwatin liummin iyo wa khamsata cashara caman fa jus-u sahmi kullin min asuuratayni labada suuro mid kastoo ka mid a jus sahmigiisu waa halaahuun litabaayuni lmaxfuudaati maxfuudaadkaa kala fogaaday wa tasixu waxay ka ansixin min miatin wa hamaaniin siday uga ansixinaya sidaas oo dhan waa inaad kasoo shaqaydaa walow khallafa hadduu ka tago arbaca zawjaatin afar zawjo hadduu ka tago iyo wa thamaana jadaatin sideed ayeeyo iyo wa cashara wa sittata cashara akhan liummin lix iyo toban walaal oo meydka ku hooyaa iyo wa arbacata acmaamin fa asluhaa ithnaa cashara weeye waqa wa waqacal kasru jabkuna waa ku dhacay fiiha dhexdeeda calaa arbaci firaqin afaru kor dhacay wa jus-u sahmiha arbacatun weeye waa litamaahulin maxfuudaati maxfuudaadkaa tamaahul ka dhexeeya wa tasixu waxay ka ansixin min thamaaniyatin wa arbaciina taasna inaad kasoo shaqeeda la rabaa walow khallafa hadduu ka tago zawjatayni hadduu ka tago waxa weeyaan laba zawjo iyo wa sita jadaatin lix ayeeyo iyo wa casharata ikhwatin liummin toban walaalaho meydka ku hooyaa iyo wa sabcata acmaamin lakaana jusu sahmiha wuxuu noqon lahaa mi-atayni wa cashara uu noqon lahaa laba boqol iyo toban jusu sahmigaa noqon litabaayunin maxfuudaati maxfuudaadka ayaa kala fogaaday wasaxad waxay ka ansaxaydaan min alfayni wa khamsimiatin wa cishriin ayay ka ansixin tama inaan dul istaagna xoogaa inay badantaad moodaa maxaa ku jira horta marka horeto oo asxaabulfuruud yaa jooga zawjatayni waa asxaabulfuruud weladna ma joogo rubac ay leeyihiin jadaadka oo sitada waxa weeyaan sudus ay leeyihiin faradkoodu kama tago kamana yaraada kana bato cashara ikhwa liummin waxay leeyihiin thuluth adeeryaal waa asxaabe waa waxa weyaan casabe noogu kaadi waxaa ku jirta marka saddex farad waxaa ku jira waxa weeyaan waa rubuc iyo sudus iyo thuluth thuluthka waxaa tadaaful kala dhexeeya sitada ee sito iyo maxaa ka dhexeeya iyo arbaca waxaa ka dhexeeya tawaafuq binnis arbaca niskeedu labaa lix ku dhufo laba lixaad labiyo toban labiyo toban ka qaybi waxa weeyaan zawjaadku waxay leeyihiin rubuce labiyo toban rubuc saddexa u ah laba zawjo saddex si jadaadka sudus ay leeyihiin labiyo toban sudus laba u ahee lix ayeeyo waxaad sidaa laba sahmi cashara ikhwa liummin toban weeye waxa weya thuluthayna leeyihiin waxaad siidaa labiyo toban thuluth waxa waa afare afar c maxaa soo haray haddii afar iyo labo lix iyo saddex sagaal haddii la qaaday maxaa soo haray ayeyaalka waxa weeyaan ayeyaalka oo jadaadka waxay leeyihiin labo cashar ikhwana waxay leeyihiin afar waa lix zawjaadkuna saddex ay leeyihiin sagaal saddex sahmiya soo hartay toddoba adeersi ayagana uma qaybsamo maxaa kala dhexeey marka afarta waa ka jabay iisug marka aan aadne laba aye laba zawjo waxaa la siiyey saddex tabaayunaa kala dhexeeya labada xagga noo dhigo maxfuud ka dhig lix ayeeyona waxaa la siiyey laba sahmi lix iyo laba xaa ka dhexeeya tawaafuq binisa ka dhexeeya saddex meel noo dhig cadad ruuska saddexdiis maxfuud ka dhig cashara ikhwa liummin waxaa la siiyey afar afar iyo casharaha ka dhexeeya tawaafuq binisa ka dhexeeya casharaduna nisay leedahay arbacana nisay leedahay shan meel noo dhig shan oo ikhwada meel nooga dhig sabca acmaam saddexaa la siiyey saddex iyo toddobaha ka dhexeeya tabaayun toddobada meel noo dhig afartii maxfuudaan dib ugu laabana marka meel waxaa noo tiilay laba zawjo meelna waxaa noo tiilay saddex iyo yooyinka meelna waxaa noo tiilnay shan oo ikhwada liumka ah meelna waxaa noo tiilnay toddobo isku soo marka u imow labo iyo maxaa ka dhexeeya laba maxfuud oo kamid a ka bilow labo oo zawjeedkii ah labo iyo saddex maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya laba saddex ku dhufo lix lixdan qaade ula tag maxfuud kale waxa weeyaan shan iyo lix maxaa ka dhexeeya casharata ikhwatin ilaa shana meel looga tiile shan iyo lix tabaayuna ka dhexeeya isku dhufo waxa weeyaan waa soddon waa soddon soddon adoo wata waxaad u tagtaa toddobo toddobo iyo soddon maxaa ka dhexeeya tabaayuna kudhee ka dhexeeya isku dhufo toddoba meeloodoo min soddona waa laba boqol iyo toban laba boqol iyo toban adoo haysta aslul mas'ale oo labi iyo tobana ku dhufo ku dhufo waa laba kun iyo shan boqol iyo labaatan sidaasay ku tahay si kasta haddaad waxa weeyaan qalin ku xisaabid iyo haddaad maskax ku xisaabidaba sidaasay ku imaan maxaa yala labi iyo toban meelood oo min laba boqol iyo toban wa toban meelood oo min laba boqola waa laba kun toban meelood oo min tobanana waa boqol halkaas waxaa kaaga soo baxday laba kun iyo boqol laba meelood oo min laba boqola waa afar boqol kun iyo shan boqol saasaad ku haysataa laba meelood oo min tobanana waa labaatan kun iyo shan boqol iyo labaatan waa taasa wa in khalafa hadduu ka tago arbaca zawjaatin afar zawjo hadduu ka tago wa khamsa jadaatin iyo shan ayeeyo wa sabca banaatin iyo toddoba gabdhoodow dhalay iyo wajadan hal awoowe fa asluhaa asalkeedu arbacatun wa cishruuna waa afar iyo labaatan wa tacuulu waxay u cawla ilaa sabcatin wa cishriina wa jusu sahmihaa mi-atun wa arbacuuna weeye wa tasixu waxay ka ansixin min halaathati aalaafin wa sabcimiatin wa thamaaniin tana wayna dul taagnaa xoogaa badanta waayahay wa in khalaf hadduu ka tago arbaca zawjaad uu ka tegey meeqa faradaa ku jirta waxaa ku jirtaa zawjaadka kow oo leh thumun ilaa gabdhaa joogo meydka dhalay farac waartaa jooge iyo jadaad oon wax kaleba iyagu yeelano sudus iska leh iyo banaad oo thuluthaan leh iyo jadka oo sudus leh marka horta jadaadkuna waxay leeyihiin sudus jadkuna sudusu ley labada sudus tamathula ka dhexeeye mid qaado thuluthaankana thalaathu ka soo baxay sitadaa tadaakhul kala dhexeeya sitadaada weli iska wado zawjaadku thumun ay leeyihiin thumun maqrajkiisaoo thamaaniye ah iyo sitaxa ka dhexeeya dhe tawaafuq binis sitada niskeed oo saddex ah waxaad ku dhifataa sideed saddex sideedaad labaatan iyo afar fa asluhaa arbacatun wa cishruun saasuu ku leeyay laakiin kama qaybsami karto sihaamta waajibtay iyo waxa weeyaan maalka ayaa waxaa badan sihaamta waajibtay waxaad markaas samayn waxaad inay badan tahayna waad arki kartaa sababtoo ah zawjaadku saddex ay leeyihin afar iyo labaatan thumun waxa u ah saddex ko jadaadkana sudus ay leeyihin afar iyo labaatan sudus waxa u ah afar ku dar waa toddoba waayahay jadka kale jadkuna afar uu leeyahay afar waxa weya sudus uu leeyahy sudu afar iyo labaatan suduskiisna waa afar ku dar waa koob iyo toban koob iyo toban maalkii maxaa ka soo haray saddex iyo toban sabca banaad banaatu ibn banaadkan oo banaat sulbiga ah waxay leeyihin thuluthaan afar iyo labaatan thuluthaan waxa waa lix iyo toban maxaa ka dhiman saddex iyo tobanaana meesha taalla saddexaa ka dhiman saddexda ku cawl marka saddexda ku cawl toddobiyo labaatan saasay cawl ugu tegi see ku noqday jusu sahmigeedu boqol iyo afartan see ku noqday waa inaan aragnaa suu ku noqday siday u kala jijaan afartoodansa mid walbo inaan dul istaagna waxa weeyaan arbaca sawjaad saddexaad siida uma qaybsanto tabaayan oo kala dhexeeya halkaas dhigo saddexda maxfuud ka dhigo khamsa jadaatin afarad siida tabaayuna kala dhexeeyo uma qaybsantee shanta xagga dhigo sabca banaad uma qaybsanto lix iyo tobanku ee toddobada xagga dhigo tabaayuna ka dhexeeye jadka waa u qaybsantaba qaadan kara garabka hasaarta garabka ha saato hadduu rabo waa u qaybsantaahe waa u qaybsantaahe isago garabkaa saarto marka fiir maxfuudaadki waxaa ka dhexeeya waa yahay arbaca iyo khamsa xaa ka dhexeeya zawjaadka iyo jadaadka ka bilaabay tabaayunaa ka dhexeeya afar shan ku dhufo waa labaatan labaatan idoo sita waxaad u tagtaa toddobo toddoba u tag toddoba iyo labaatan maxaa ka dhexeeya tabaayunaa ka dhexeeya toddoba iyo labaatan isku dhufo toddobadaan ku dhufo labaatan toddoba meeloodoo min labaatan waa boqol iyo afartan haya shan meeloodoo min labaatan waa maxay waa boqol soo maaha laba meelood min labaatan min afartan boqol iyo afartan jusu sahmigu saasuu ku yimi boqol iyo labaatankaas waxaad ku dhifataa labaatan iyo toddobo wa tasix waxay ka asixin min halaathati aalaaf wa sabcimiatan wa thamaaniin saasay noqon si kastood uxisaabido waayahay saasuu baabulxisaab ku dhamaado kaliya haddeer alfaad ku jirtay alfaad ku jirtay waxa weeyaan ku jirtay abyaadda ugu dambeeyey ayuu luq ahaan waxawey u oray bixina u yihi tambiih aljuzu iyo aljuzu labadaas inay jirto kutusa aljuزء bdm اjiimi mahmuz اakir akirka hmsa u dambayda wyjuz waxaa ku banaan fi zaayi asukun juz iyo wadamu juzu ayaa ku banaan wاlxadaru ayaa ku jirtay abyaada bilxaai muhmalati alaqriya wadaali mucjamati alاxtiraas iska ilaalinta weye wzayqu bzaayi alaqriya waakhiruhu kaynun mucjamat weye huwa almaylu leexasho weeye wاlxsaau koobidu adabdu koobid weeye wadamu hunaa aljamcu isku keenid weeye isku dareen wlqasmu bifatxi lqaafi masdaru qasama waa qaybi masdarkeedi weeye wlqism hadii la yhah bikasri qaafina annasiib waa nasiibka qof helo wa kalaamuhu naadimka kalaamkiisuna yaxtamilhuma labadaba waa aqbali karaa waladharu midka horeeya midka horeeya aana adharu daahirnaan badan wladharu midka horeeya ayaa wladharu midka waxaa tiraa muuqaalka badan alfatxu kordhiga weeye oo waxa weya qasmi in la yidhaahdo wlacjamu acjam aladi waa qofka laa yufsixu aan caday karin can maqsuudihi danta uu leeyahay qofkan danta uu leeyahay caday karin ayaa la yidhahdaa acjam walaa yubayinuhu aan caday karin wlfasiixu fasiixna diduhu waa midka caday kara wa qaalibu dalika xashwun waxaasna waa iska wada xashwi qaalibkoodu qaalibkoodu waa xashwi qaala naadimku wuxuu yidhi fahadihi min alxisaabi jumalun yaأti calى mihaalihina alcamalu min gayri tatwiilin walactisaafin faqnac bima buyina fahuwa kaafi fahaadihi tan uu ku yidhi min alxisaabi xaal ay ka mid tahay jumalun weeye idaa taqadama nactu nakirati uxriba xaal xaalamtii weeye fa haadihi tan min alxisaabi xaal ay ka mid tahay jumalun jumlooyin weeye jumlooyinkaasoo yaati uu ku imaanayo calaa mihaalihina mithaalkooda alcamalu shaqada min gayri tadwiilin dheerayn la-aan uu ku imaan wala ctisaafin qardajeex la-aan qardajeex iyo duursheex qofka aan wadada ku socon ayaa la yidhaha ictisaafka wada meel aan ahayn marka la maro qardajeex dhe ama duursheex dhe hadde af somaliga wa iska badan yahay laajadiisu min gayri tadwiilin dheerayn la-aan wala ictisaafin duursheex la-aan wada la yaqaano culimmadu horey u qaadeen aan maray yuu ku leeyay ee duursheex ma marin faqnac ku qanac bimaa buniya waxaa la caddeeyey fa huwa kaasaa kaafin kugu filan qanacana halkaasuu ku sharxay bimaa buyine buyine badana waa la godin yaadana waa la hoos dhigin nuunkana waa la kor dhigin waana mabniyun lilmajuuli waana waxyaalaha eraabi doonayba ka midta isagaa eraabi doonaba marka qanacana waxa weeyaan halkaasuu ku sharxayo qaniica iyo qanaca inay kala tahay meeshaasu labadii baydna ku keena calaamatbaqariga laakiin waqti ma haysano aquulu waxaan leeyahay weli waa sharxay labada baydna si fiican u sharxay aquulu waxaan leeyahay yuri sibdulmaardiniga aljumalu jumlooyinka bifatxi lmiimi miimka oo la kordhiga jumal waxaan waa iska eray bixin un jumal jamcu jumlatin weeye bisukuunihaa jumla mufradka wuxuu kuleeyahay reebanaa miimkiisu jumla bisukuunihaa miimta reebideeda ey fa haadihi tanu jumalun jumlooyin weeye min alxisaabi inay nacti iyadu kutusaabay maanta xaalo tahay oo min alxisaabi xisaabta ka mid a mujaradatan xaalo ay tahay mid laga dhartiray canil mathali mathal waa laga dhartiray oo amilo ma laha matnigu natmigu yaأti waxaa ku yimaada bihaa jumlooyinkaas alcamalu shaqada calى صifati اmadluba sidii la rab ugu yimaada min gayri tadwiilin dheerayn la-aan fil cibaarati aan la dheerayn wala irtikaabin ayadoon la korin oon la marin gayra dariiqi اlcamali wadadii shaqada culummadu ay mari jirtay wadaan ahayn wاlmihaalu aصifatu صifada weeye alatii صifada tusafu lmuraadu danta lagu sifeeyo wa tadwiilu dheerayntu hunaa halkan did اktisaari soo gaabinta didkeed weeye wاlاctisaafu bikasri اhamsati yalaqiye huwa laqdu waa in la qaado calىa gayri dariiqi meelaan wada ahayn waqnacna waxaa laga keenay min alqanaacati raalli ahaansho wahiya rida waa in raalli lagu noqdo bilqasmi qaybta ama bilqismi nasiibka aad heshay walmaadi maadigu qaniica weeye wasnu farixa weeye fa huwa qaniicun waa mid qanacsan wa qaanicun waa mid qanacsan wa qanuucun waa mid qanacsan wa qaniicun intabaa ku yimaada istifaacilkiina wa buyina bidami awali xarafka ugu horeeyaa la gode ma maksuuru thaani kan labaadna waa lahoos dhigi mushadadun waa shidan yahay mabniyu waxaa loo dhisay limaa lam yusama faaciluhu naxwo qofka yiqiina uma baahna qofka noqona wax ka faa'iidi ma waxna kalama maqna hadda baabkan markii kitaabkan la joogo maanta laakiin sidiisa naxwa waa ula maqan yahy ee wadixa waa la cadeey weeye walkaafi almuqni kan ka deeqo waaye can gayrihi naxwada wuxuu kamid yahy waxyaalaha aan shuruuxda dhexdooda lagu fahmi karin oo qofka uu aad u dhibsado weliba markuu soo maro hadduusan aqoonin walkaafi almuqni weeye kan kaa deeqaya can gayrihi walbeytaani labada beyt kilaahumaa xashun weeyu ku yiri labadan beyt faraa'id kuma saabsana laakiin xashwi in la yidhaa xoogaa abyaadii hore ayay ay khatim u tahay badanaa khatimkana wuu ku samaynaya wa tatwiilun dheerayn wey yihi laa yuxtaaju ilayhim aan loo baahnayn baablmunaasaqaati istirtiridii baabkeedii haadaa maxaluhu waa maxalkiisii munaasaqa aan halkan ka gelaynaa munaasaqada wax yar waxa weeyeen qofaa dhintay dhaxalkiisii looma degdegin badanaa dhaxalka waxaa fiican in loo degdego si walba ashiyada u fiican haddaan un markaas asbaab caa'iqa ah oo diida aysan jirin markaa qofkii markuu dhintoon ah dhaxalkiisi loo degdegin dadkii qofkaas dhaxalkiisa lahaa mid ka mid a haddana dhintay iyadoon maalkii la dhaxlin markaasa laba masalataan qofkaas dambe oo dhaxlay oo dhintay dhaxalka maalkaas hore waxbuu ku leeyay oo uu milkiyey markuu noolaa xaqii uu lahaana maanta hadduu dhintayna dadaa dhaxalkiisii leh marka dadkaas hadday isku mid yihiin sihaanta ay leeyihiin ay siman tahay laba masalo looma bahno iyo munaasabo dadka qofkii hore dhaxlaa midkan hadday kuwa dhaxlaaya yihiin sihaamtuna ay isku si u dhaxlaayoon is isbedelin uma bahna laba masalo hal masalo laakiin waxaa dhacda dadka dhaxlaaya qofkan dambe inay noqdaan qaar ka mid a dadkii hore iyo qaar kale oon awal kuba jirin waxaa dhacda inayba noqdaan kuwo kale oon kuwii hore kaba mid ahayn waxaa dhacda inay yihiin kuwaan hore laakiin sihaamtu ay iskala bedelayo mararkaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mas'alo gooniya in qofkan kale loo dhiso baabkaas wey aquulu waxaan leeyahay yuri naadimku aqulu waxaan leeyahay uu yidhi haadaa kanu baabun baabun nawcin nooc baabkiis weeye noocaasoo min tasxiixi lmasaa'ili masalooyinka saxiix yeelidooda ka mid ah laakin iladii baabkii qablahu baabkan ka horreeyey tasxiixun saxiix yeelidu ahaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa meytin meydkoo waaxidin keligiisa wa haadaa baabkaanuna tasxiixun saxiix yeelid weeye binisbati marka loo fiiriyo ilaa meytayni laba meyd iyo fasaacidan wax ka badan falihadaa sidaas daraaddeeda dakara naadimku waa sheegay hu munaasaqada caqibahu caqibalbaabi aladii qablahu baabkii ka horreeyey gadaalkiisuu sheegay walmunaasaqatu munaasaqada fi listilaaxi heshiiska culummada faradiyiinta an yamuuta insaanun insaan waa inuu dhinto oo falam tuqsam aan la qaybin tarikatu maalkii uu ka tegey xataa yamuuta ilaa uu dhinto min warahati warahadiisa xaaluu ka mid yahay waarithun mid kii hore wax ka dhexlaay waarithun mid meydka hore wax ka dhexlay ow akharu ama ka badan inay dhintaan sumiyad waxaa lagu magacaabay munaasaqatan waxaa la rabaa macnaha luqada iyo macnaha istilaaxu inay iskeenaan maxaa loogu magacaabay lianna almas'alata aluulaa mas'aladii hore intasaqad waa tirtirantay bithaaniyati tan labaaday ku tirtirantay o arki doona say u tirtirmaydo taas waa dhici karta oo izaala laga keena iyo suulin waa halkaas macnaha ay manaasib uga tahay istilaaxa ow liana almaala maalku yantaqilu waa ka guuraa fiihaa mas'alada dhexdeeda min waarithin mid wax dhexlaayay meydkii hore qofkii dhexlaayay oo dhintayuu ka guura ilaa waarithin mid kaloo wax dhexlaayo u guura ilaa waarithin ayuu u guuri wa nasqu nasqina fi luqati xagga luqada alizaalatu suulin weeye aw naqlu guurin weeye labada macnuuna ku yimaada xagga luqada wa minhu waxaa ka mid a nasqiga nasaktu lkitaaba kitaabkiian soo guuriyey idaa naqalta markaad guurido maa fiihi kitaabka waxaa ku sugan markaad guurido waxa kitaabka ku sugan waayahay wanasqu nasqigu fi luqati alizaalatu suulin weeye aw naqlu rarid weeye wa minhu nasqiga xaggiisu ka ahday nasaktu lkitaaba kitaabkiian soo nasqiyey idaa naqalta markaad soo guurido maa fiihi waxa ku sugan qaala naadimku wuxuu yidhi wain yamud aakharu qabla alqisma fasaxix ilxisaaba wacrif sahma wajcal lahu mas'alatan ukhraa kamaa qad buyina atafsiilu fiima qudima wain takun laysat calayha tanqasim farjic farjic ila alwafqi bihada qad xukim wandur wandur fain wafaqat isihaama fakhudhu diita wafqahaa tamaama watribhu aw jamiicahaa fi saabiqa in lam yakun baynahumaa muwaafaqa wa kulu sahmin fi jamiici thaaniya yudrabu aw fi wafqihaa calaaniya wa ashum اlأkhra fi الsihaami tudrabu aw fi wafqihaa tamaami fahadihi dariiqaة اlmunaasakha farqa bihaa rutbata fadlin shaamika munaasaqada wax yar intaanaan gelin gabayga aan wax yar aan sharxaynaa waxay tahay waxaad samayn ilaa waa la sheegnay munaasaqo waxaa la yidhaahdo waxaad samayn lab qofka horoo dhintay masaladiisaad dhisi waad saxiix yeelin haddii jab ku jiro markaad taas ka faaruqdo sahmigii qofkan kaloo dhintay uu lahaana la oqoonsado isagoo cad meel la dhigo dadka qofkan dambe dha dhaxlaya ayaad masale u dhisi masalad u dhisi waad fiirin un dadka ku jira faradyaalka ku jiraad fiirin markaad fiirido aad masale u dhisi masaladaas waa tasxiixin markaad tasxiixido aad waxaad isku fiirine maalka iyo masalada aada dhistay cadad ruus kuma jira maanta mas'aladan dambood dhistay marsitay kuugu dhisma waa taqana sida masaa'il loo dhisi jira iyo sihaamtan uu maydkan dambe ka helay maydkii hore waxa wey dhaxalkiisa sihaamta uu ka helay iyo waxaad isku fiiriya masalada aad dhistay hadday u qaybsanto khalaas uma baahno masale kale in la dhiso mar hadday u qaybsanto waad u qaybin khalaas saasaaba dhib la-aan ay u tahay qoladaanna waxaa leedahay intaana hesheen qaybsada qolooyin kalena qaybsaday dhib kale uma baahna adkii masalo horad dhistay ka wada ansixeen hadday u qaybsami weydo labay mid tahay in tabaayun kala dhexeeya in tawaafuf kala dhexeeya waxa wax u dhaxaynayaana waa mas'alada dambood dhistay iyo sihaamta uu helay maydkan dhintay haddii tabaayun kala dhexeeyo mas'alada wafqigeed haddaad lix ku dhistay saddex masalada wafqigeed aad aslul mas'aladii hore ku dhifan meeshay gaarto ay ka ansixeen masaladii horead ku dhifan masaladaasaad inta kor u dhistaa aad u ka wada qaybin haddii ay tabaayun kala dhexeeyo mas'aladan dambood dhistay iyo sihaamta uu helay maydkan dhintayna waxa weeyaan mas'aladaanoo kaamil ah aslu masalo ku dhifan meeshay gaartaad ka qaybin se waana loo wada qaybin maydkan dambe dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo maydka hore kuwii dhaxalka lahaa say u qaybsanayan ilaa islama xaq ekeen qolana maalkii guuday wax ka dhaxlaaya qolana hal qof oo sahmi helay sahmigiisa idhaxlaaya waxaa la samaynaa qofkii mas'aladii hore wax ku lahaa oo dhaxalkii hore wax ku lahaa haddii waxa lagu dhiftay ay tahay mas'alada dambe wafqigeed intii sahmi oo uu ku lahaa mas'aladii hore waxaa loogu dhufanaa mas'aladan wafqigeed haddii mas'aladanoo kaamila lagu dhuftay asalkana waxa weeya qofkii masaladii hore wax ku lahaa waxa wax loogu dhufan hadhow marka wax la qaybinayo oo jus-u sahmi u noqon mas'aladan dambe oo kaamila jus-u sahmi un waxa ah wixii lagu dhuftay asalka kaasaad wax ugu qaybin qofkii mas'aladii hore wax ku lahaa qofkii mas'alada dambe wax ku lahaa oo dhexlaya maydkan dambe markii mas'alada goonida aad u dhistay sahmigii uu helay aad waxaa ugu dhufan haddii wafqi wax lagu dhuftay sihaamtii maydkiisu helay wafqigiisa haddii mas'aladoo kaamila lagu dhuftayna sihaamtii maydkiisu helay oo kaamil had ugu dhufan ayaga waxaa wax loogu dhufan sihaamtii maydkan ay dhexlaayeen uu dhaxalka hore ka helay ama wafqigiis ama isagoo kaamil dadka kaleeto oo qofkii hore dhexlaayana waxaa wax loogu dhufan mas'alada markii haddana aan laqbaynona waa la fahma masaladu iskala furfure wuxuu yidhi wa in yamut hadduu dhinto aakharu qof kale qof kalaa dhintay qabla alqismati qeybtii ka hor fa saxiix saxiix yeel alxisaaba xisaabka wacrif garo sahmahu qofkaan dhintay nasiibkiisii garo wa in yamut hadduu dhinto aakharu qof kale meydkii horeeto oon la dhaxlin haddii mid kale dhinto oo asaga dhexalkiisa wax ku lahaa qabla alqismati qeybtii ka hor hadduu dhinto fa saxiix saxiix yeel alxisaab xisaabta wacrif garo sahmahu nasiibkiisa wajcal u yeel markaad garato sahmigiisa wajcal u yeel lahu lil aakhari midkan kale mas'alatan mas'alo mas'alo u dhis dadkii dhaxalkiisa lahaa mas'alo u dhis mas'aladaasoo uqraa kale mas'aladaasoo uqraa kale kamaa qad buyina sidii lasoo cadeeyey adtafsiilu kala saaridda fii maa qudima shayga soo hormaray baabul xisaabaad kusoo ogaata sida wax loo dhiso sidii xagga aad kusoo ogaatay u dhis qoladaana mas'alo wajcal u yeel lahu lilaakari kan kale mas'alata masalada uqraa kale kamaa qad buyina sidii lasoo cadeeyey atafsiilu kala saarida fii maa qudima kiisoo hormaray saas horta labadaas bayd marka hore waa inaad ku dhaqantaa waxaa leedaha midka hore masaladiisaad dhisin horta maydka hore markaasaad meel qaybtu ay ka ansaxdaad geyd waa saxiix yeli adoon saxiix yeelin qaybi maydid markaad saxiix yeesho qolo walba sihaamta aad sida ay u qaybsami karto oo aad garato qofka dhintay ee dhaxalkan wax ku lahaa sihaamti uu lahaa sihaamtied halkaas inta dhigto aad asagan dambe qofkan dambe dadkii dhaxalkiisa lahaa aad masale kale u dhisi sidii lasoo cadday markaas u saxiix yeelin ayagan sidii lasoo cadday waa u saxiix yeelidda wey inaan ta tasiilido ta saxiixido wey intaas marka la joogo ayaa shaqa haddana la rabaa wain takun ismu takun waxaad u celin sihaamu lmeyti thaani wa in takun hadday noqoto meydkan labaad sihaamu lmeyti thaani meydka labaad sihaamta uu ka helay dhaxalkii hore laysad midaan ahayn tanqasimu mid u qaybsami karta calayha calayha halkaad u celin mas'alada mas'alata ukhra u celin mas'alada mid u qaybsami karta haddaysan ahayn mas'alada mid u qaybsami karta haddaysan ahayn calayha waxaan u celinay mas'ala wa in takun hadday noqoto sihaamu lmeyti thaani meydka labaad sihaamtiisu laysat midaan ahayn tanqasimu mid u qaybsami karta calayhaa mas'alada farjic u laabo ila alwafqi wafqi bi haadaa wafqi in loo laabtaa qad xukuma la xukmiyeeye wandur fiiri marka waxaad fiiri halkaad fiirine waxaad fiirine mas'alada dambood u dhistay meydka labaad dadkii dhaxalkiisa lahaa iyo meydkan labaad sihaamtii uu dhaxalka hore ka helay maxaa ka dhexeeya taasaad fiirin meeshaad fiiriya waa halkaas wandur fiiri fa in waafaqad hadday waafaqdo mas'aladu waafaqad waxaad u celin mas'alada mas'aladaad u celin fa in waafaqad hadday mas'aladii aad dambood dhistay asihaama sihaamtii meydkan dambe helay hadday waafaqdo fakud qaado hudiidta ilaahow lagu hanuuniye wafqahaa mas'alada wafqigeed qaado tamaaman xaal yahay mid dhamaystiran ee asalkii ku dhufo a fakud qaado hudiidta allow lagu hanuuniye wafqaha mas'alada dambood dhistay wafqigeed qaado tamaaman xaal yahay mid dhamaystiran watrib ku dhufo hu wafqiga fi saabiqati ku dhufo fi saabiqati ku dhufo fi saabiqati ubood mas'aladii horood dhistay ku dhufo khalaas markaas jus-u sahmi maxaa kuu noqona waxaa noqonaya mas'alada dambe wafqigii marka qof kastoo dhaxalkii hore wax ku lahaa waxaad ugu dhufan mas'alada dambe wafqigii khalaas ow fii jamiicihaa amase mas'alada dambeo kaamila ku dhufo fi saabiqati tii hore waa goorma marka mas'alada dambeo kaamila ugu dhufan in lam yakun hadduusan ahaanin baynahumaa bayna asihaami walmas'alati sihaamta iyo mas'alada dhexdooda muwaafaqatun haddaan muwaafaqa ka dhexayn ow amase idrib ku dhufo jamiicahaa mas'aladii dambe oo aad u dhistay qoladii meydka dambe dhexlayday fi saabiqati mas'aladii hore ku dhufo waa goorma marka lagu dhufan mas'aladii dambe oo kaamila tii hore in lam yakun hadduusan ahaanin baynahumaa bayna asihaami walmas'alati thaaniya mas'aladii labaad iyo sihaamta waa haddaan muwaafaqo ka dhexayn lam yakun baynahumaa muwaafaqatun maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeey sihaamtii iyo masaladiia tabayun ka dhexeey khalaas asal ku dhufo see loogu qaybin marka waa tana halkaanu kugu sheegay wuxuu ku yidhi wa kullu sahmin sahmi kasta oo min al uulaa ka ahaaday masaladii hore min al uulaada waa soo qadareen si loo kala saaro oo loo kala caddeeyo wa kullu sahmin sahmi kastaoo min al uulaa masaladii hore ka ahaaday macnaha qofkii dhaxalkii hore wax ku leh yutrabu waxaa loogu dhufan fii jamiici thaaniyati midda labaad dhammaanteed ow fii wafqihaa wafqigeedaa loogu dhifan calaaniyatan si caddaan macnaheeda waa maxe haddii wixii aad mas'aladii hore ku dhifatay ay ahayd mas'aladii iyo kaamilana waxaad ugu dhifan qofkii masaladii hore dhaxalkii hore wax ku lahaa tii masaladii dambeo kaamila aada ugu dhifan haddii masalada dambe wafqigeed aad asalka ku dhifatayna qofkii mas'aladii hore wax ku lahaa waxaad ugu dhifan masalada dambe wafqigeed wixii aad unku dhifatay jusahmiye intaasuu beydkaas ku sheega qolada hore sida wax loo siinayo uu beydka hore ku sheega oo meydka hore dhaxalkiisa leh wa kullu sahmin sahmi kasta oo min al uulaa ka ahaaday min al uulaa iskaga kaa daran yudrabu waxaa lagu dhufan fii jamiici thaaniyati mas'aladii labaad dhammaanteed ow fii wafqihaa lagu dhufan calaaniyatan si caddaana wa asmu ukhra kow masaladii dambe dadkii wax ku lahaa marka waa kana maydkaana lagu sheegay wa ashum lukhraa mas'aladii kale sahmiyaalkeedana fa tudrabu waxaa lagu dhifan fi sihaami sahmiyaalki uu meydkan dambe qaybka u helay meydkan dambe sahmiyaalkiisii aa lagu dhufan waa haddii awal waxa lagu dhuftay ay ahayd masalada hore mas'ale kaamila sahmiyaalkii oo kaamil ah loogu dhufan ow fii wafqihaa amase sihaamta wafqigeeda loogu dhufan tamaamin atamaami ashiya la xadfay liajli daruura wafqigii atamaami oo dhammaystirnaa marka qofkii mas'alada dambe wax ku lahaa waxaad wax ugu dhufan sihaamta meydkan dambe dhexlaaya uu lahaa intuu meyd ka helay masalada hore oo kaamil haad ugu dhufan intii uu ka helay masaladiisa khalaas waa haddii waxa weeyaan tabaayun ka dhexeeyey haddii tawaafuk ka dhexeeyna sihaamta wafqigeeda loogu dhufan intaas saas markuu ku gebangebay meydkan waa iska waxa weeyaan khaatima wuxuu yidhi fa haadihi taas aan kuusoo tilmaamay dariiqat lmunaasaqa isnasaqida dariiqadeedi weeye farqa ku kor inta baratid bihaa dariiqadaas rudbata fadlin darajo waxa weya fadli darajadiis ku kor shaamikhatan rudbadaasoo shaamikhatan dheer darajo dheer aad gaaraha kuley haddaad meeshaan aad iskaga xifdido oo munaasaqadu is iskaga kaa dardarmin sharaxan si dumaardiiniga furfuri masalada iyo amilada aqulu waxaan leeyahay idaa maata insaanu insaan hadduu dhinto uma aakharu uma maata uu dhinto aakharu mid kale idaa maata insaanu insaan hadduu dhinto uma maata aakharu mid kale uu dhinto wa aakharkaasoo min warahati lawali meydkii hore dadkii dhexlayay ka mid a qabla qismati tarikatihi tarikadiisii intaan la qaybin ka horna uu dhinto fa saxiix horta waxaad saxiix yeeshaa mas'alat almeyti meydka masaladiisa meydka alawali horri horta meydka hore masalo u dhis masaladiisa sax inta tasiirido tasxiixi haddana wacrif garo sihaama almeyti meydkii sahmiyaalkiisa meydka athani oo labaad mina min almas'alati uula xaalay uga sugnaatay sihaamtaas waxa weeyaan waa inaad garataa sihaamta meydka labaad uu ka helay mas'alada hore imisu isagu dhaxal u lahaa horta qofkan dhintay garo halkaas dhig iyadoo cad sihaamti wacmal u samee lahu lilmeyti thaani meydka labaad mas'alatan ukhraa mas'ale kale dadkii meydkan labaad dhaxalkiisa lahaa masalo u dhis dadkii meydka labaad dhaxalkiisa lahaa masalo u dhis oo waxaa tidhaha imise qof weeye meeqa faradaa ku jirta sidii la dhihi jiray masalo u dhis bian tusaxiixa wadaalika arrinkaasu bian tusaxiixa waa inaad saxiix yeesho mas'alatahu meydka labaad mas'aladiisa oo wa tuqsimaha aad qaybido kamaa taqdama sii soo hormartay arag uma qsim qaybi sihaama haada almeyti meydkan sihaamtiisa meydka athani oo labaad min masalati min mas'alati uulaana uga sugnaatay uma qsim qaybi sihaama haada almeyti meydkan sahmiyaalkiisa meydka athani oo labaad min mas'alati awal xalay uga sugnaatay min masalati awal calaa mas'alati masaladiisan u qaybi aada u dhistoo dambe waa kana marka fiil fa in inqasamad hadday qaybsanto fa waadixun waa iska cadda hadday qaybsanto hadda dhib male warkii saasuba ku dhamaado fa in inqasamad hadday qaybsanto fa waadixun waa iska caddi liannahaa mas'aladii laa taxtaaj uma baahna ilaa camalin shaqo mithaalu mithaalkaa wax walba ku caddaan maatad imra'atun islaanaa dhimatay can zawjin wa ummin wa camin waxay ka dhimatay ninkeedii iyo hooyadeed iyo adeerkeed hadda tanba u dhis horta maya waxaa weeyaan aan dhamaystirno munaasaqada uma maata zawju ninkiia dhistay intaan maalkii la dhaxlin can halaathati baniina saddex wiiluu ka dhintay ow can abaweyn ama labadii waalidu ka dhintay haye masaladaas waa inaan ku dhaqanaa sidiina la yidhi waxaana la yidhi ko meydka hore masalo u dhis haye meydka horeeta masalada aan u dhisno islaanaa dhimatay yaa jooga waxaa jooga zawj farac waarita ma jooga nisuu leeyahay um ayaa joogta iyaduna farac waaritana ma joogo walaala tacadudana ma joogaan thuluhay leedahay labadaas ahlufarad ah waxaa ku jira thuluth iyo nis thuluth makhrajkiisu waa halaatha nisna makhrajkiisu waa ithnain ithnain iyo halaatha waxaa ka dhexeeya tabaayun laba saddex ku dhufo waa lix lixay ku dhismi lix markaan ku dhisno zawjka saddexdiisii saddexuu leeyahay hooya labay leedahay waa qaadatay adeer miduu leeyahay waa qaatay zawjkii ma joogo saddexdii qaadama waa u dhintay waa nin dhintay saddexdiisii waa la gartay sihaantiisi waa noo cadday halkaas u dhig ee waxaa tidhahdaa yaa dhaxla asaga saddex wiilaa dhaxlaya oo u dhahay u dhis marka masalo waxaan idhi casabo kaliya hadday yihiin madax tirisaa loo dhisa masalada saddex wiil hadday yihiin saddex ku dhis masaladiisu saddexay ku dhistay haye isku fiiri marka mas'alada aad dhistay iyo sihaamta meydka labaad uu ka helay masaladii hore saddexuu ka helay masalada aad dhintayna waa saddex ma u qaybsantaa waa u qaybsantaa khalaas wax kale dhisid kaagama bahan saddexda wiil kala si khalaas meesha horeo la dhiso lixdii ka wada ansixin wixii haddii ay joogaan laba waalidna waa lamid laba waalid waxa weeyaan maxay leeyihiin laba waalid aabana waxa weya lida kan misalatan sayn u qaybsanaya waxa weya saddex iyaduna ku dhismi saddex iyo saddex khalaas masaladu saas markay tahay tan horey ka wada qaybsa ka wada ansixin wuxuu ku yidhi fa masalatu lmeyti meydka masaladiisa meydka ala wal horreeyey tasixu waxay ka ansixin min aslihi asalkeeda wa huwa sittatun waana lix asalkaas lizawji marka waa inaan garanaa meydka labaad sihaamtiisa lizawji halaatatun as usugnaatay walilummi hooyadana sahmaaniya usugnaadeen walilcami sahmuna usugnaaday wa masalatu thaani meydka labaad masaladiisu wahuwa zawju weeye fi suuratayni labada suuraba tasixu min halaatatayni ka ansixin wa sihaamu sahmiyaalkiisa min alula uga sugnaatane halaatatun saddex weeye halaatadaasoo munqasimatun u qaybsamayda calaa mas'alatihi mas'aladiisa fa tasixu waxay ka ansixin almunaasaqatu kulluhaa dhammaanteed min sittatin lixda horey ka wada ansixin wa haadaakaasu muraadu m muraadkiisa weeye biqowli uu ku yidhi kamaa qad buyina tafsiiru fi maqudima wuxuu kulahaa waa la gartay taasu dhib ma lahayn wa in lam tanqasim haddaysan qaybsamin sihaamu thaani meydka laba sihaamtiisu calaa mas'alatihi mas'aladiisa haddaysan u qaybsamin farjic u laabo ila alwafqa wafqi wafqi u laabo farjic u laabo ila alwafqi wafqi maahnaha maaha inaad fiirido oo maxaa ka dhexeeya wey wafqi iyo m iyo tabaayo wixi rabaa ka dhexeeya bian tandura waa inaad fiirido ku yidhi waxaad isku fiiraydaa waxay tahay sihaamta uu meydkaanu ka helay dhaxalkii hore iyo mas'alada aad dhistay aada isku fiirinay wuxuu yidhi hal bayna sihaami thaani meydka labaad sihaamtiisa iyo wa mas'alati mas'aladiisa muwaafaqatun miyaa ka dhaxayda ow mubaayanatun miyaa ka dhaxayda fiiri fa in waafaqad hadday mas'aladu waafaqdo sihaama mas'alati mas'aladiisa sihaamtiisa oo muwaafaqa ka dhaxaydo fa khud waxaad qaadataa wafqa mas'alatihi mas'aladan labaadood dhistay wafqigeed qaado wadribhu ku dhifo fi lmas'alati saabiqa masaladii hormartay wa hiya mas'alatu lmeyti laweli waa meydka hore mas'aladiisii taasaad ku dhufaan wa in lam yakun haddaysan ahayn bayna sihaami lmeyti meydka sihaamtiisa meydka athaani oo labeeya iyo wa bayna mas'alatihi mas'aladiisa muwaafaqatun haddaysan ka dhaxayn bian tabaayana waa inay kala dheeraadaan fadrib dhufo mas'alatahu meydkaan mas'aladiisa meydka labaad mas'aladiisa jamiicaha dhammaanteed mas'alada waxaad ku dhufataa fi saabaqati mas'aladii hore yaxsulu waxaa soo xasilaa filxaalayni labada xaalo markaad wafqi ku dhifatay iyo markaad mas'ale kaamila ku dhifatay tasxiixu lmunaasaqati munaasaqadii saxiix yeelideeda mithaaluhu walxool almas'alatu masaladu alula horayda bixaaliha sideedii ay tahay ha maatad imraatun maxay ka tagtay wakhallafad zawj iyo um iyo cam sideedii iyadoo ah maata zawju zawjki wuxuu ka dhintay can sitti baniina lix wiil lix wiil hadduu ka dhintay masale udhis waa taas maxaad u dhisi masale inaad u dhistaa la rabaa lix wiil uu ka dhinta li lixaad ku dhisi ilaa lix wiil mogta madax tiris ay uqaybsayaan marka mas'aladii labaad lixay ku dhisanta waxaa leedahay marka mas'aladan sihaamtii hore muxuu ka helay zawju saddex u ka helay saddex iyo lix maxaa ka dhexeeya horta uma qaybsanto mogta saddex inta la qaybiyo lix ma loo qaybi kara iyadoo la jijabin maya uma qaybsanto waa ka jabtay qol masaladii waxaad leedahay saddex iyo lix maxaa ka dhexeeya tawaafuq bithuluth aad leedahay maxaa yeele saddexna thuluth ay leedahay lixna thuluth waayahay mas'alada thuluthkeed ha dhihin waxa weya sihaamta thuluthkooda mas'alada lixda thuluthkeed waa laba soo maahan asalkii masaladii hore ku dhufan masaladii hore maxay ahayd marka intaana ku dhufan wax yar mas'alada labaad aan dhisno lixaan ku dhisno lix haddaan lix wiil uqaybino wiilkiiba waxuu helaa hal sahmiyu helaa sax masaladaas aan ogaano maskaxdayga ka bixin wiilkiiba intuu sahmi leeyay waayo halkaas markay joogto sihaamtii uu helay meydkan labaad oo saddexda aheed lix uma qaybsami kartay xaa kala dhexeeya tawaafuq bin thuluth mas'aladan labaad thuluthkeed oo labaa lix thuluthkeed waa labo asalkii ku dhufo lix ah masaladii hore khalaas labiiyo toban soo ma aha labiiyo toban ka qayb qoladii hore markaad wax siinaydo waxaad ugu dhufanee wafqigii hadda lagu dhuftay qoladan labaadna waxaad ugu dhufanee waxa weeyaan intuu sahmi masalada labaad ka helay aad waxaad ugu dhifan sihaamtii meydkiisa wafqigood marka waxaad leedahay hooyadii mas'aladii hore ay ka heshay hooyadii masaladii hore ay ka heshay thuluthay laheed labay heshay soo maaha haddana maxaa lagu dhufta lix wafqigeedoo labaa laba ugu dhuf wafqigaas ugu dhuf afar soo maaha laba laba lagu dhuftay labiiyo tobanaad hayda afar hooya qaadata xaggay kala baxda haye adeer masaladii hore muxuu ku lahaa hal sahmi laba ugu dhuf ilaa labaa lagu dhuftay labuu helay lixay qaateen lixaa noo soo hartay wiilashaan lixdaahu ayaga mas'aladooda meeqay ku lahaayeen lixay ahaayeen wiilashu waa lix wiil walbaaba meequu lahaa hal sahmiyuu lahaa soo maaha sahmigiisi waxaad ugu dhufataa maydkiisii ay dhexlaayeen sahmi waxa wey wafqigiis ugu dhif maydka uu dhexlaayay sihaanta uu ka helay maydkay dhexlaayeen zawju ahaa sihaantay ka heleen saddex ay ahayd saddex wafqigeedu muxuu ahaa hal wey hal hal ugu dhufo asal madooriya la yihahda halkii xab hal saamiyo hela lixdoodu lixda soo hartay meel mid u kala qaadaan khalaas wuxuu ku yidhi ow amase wuxuu ka dhintay zawjkii can ummin wa aqweynin liummin uu ka dhintay iyo wa akhin liabi wuxuu ka dhintay maydkii labaad hooyadiis iyo laba wiiloo ka hooya iyo wiilku aabba marka masladaan dhis meeqa faradaa ku jirta waxaa ku jirta laba farad waxaa ku jirta laba farad bis hooyada iyo ikhwa lium ayaa ku jira akh liamin asagu farad ma yeesho waa casabo waa casabo waxaad leedahay marka hooyadu waxay leedahay sudus akhaweyni liabin liummina waxay leeyihiin thuluth sitada ku dhis markaad sitada ku dhisto markaad sitada ku dhist ku dhisto u qaybi hooyadu halay leedahay labada wiil oo waxa weya maydka ku hooyadaana labay leeyihin ila thuluth weeye sita thuluskeed waa labay akhaan liabinka ahna saddexda soo harto casaba u leeyahy marka qoladan dambe maxay ku dhisantay lixay ku dhisantay waana u qaybsantay sidii marka yee waxaad leedahay marka site ayaan masaladan dambe ku dhisay maydkan labaad sihaamtii uu ka helay mas'aladii hore imisay aheyd waxay ahayd masaladii hore wixii uu ka helay waxay ahayd waxa weeya saddex saddex lix uma qaybsantee maxaa kala dhexeeya tawaafuq bithulutha ka dhexeeya saddex iyo lix mas'alada dambe wafqigeed oo labaa masaladii hore lixdaad ku dhif sidii noqon labiyo toban ay noqon labiyo tobankaas ka qayb oo markaad qoladii masaladii hore wax ku leena aad aad wax siinaydana laba ugu dhufo oo wafqiga masaladan damba markaad waxa weeyaan aad wax qoladan dambe aad wax u qaybinaydana sahmigii ay masaladooda ka heleen waxaad ugu dhufataa sihaamtii maydkooda wafqigiis ugu dhuf khalaas wuxuu ku yidhi fa mas'alatuhu maydkan labaad mas'aladiisa fi suuratayni labada suuro markuu lix wiil ka tegey iyo markuu ka tegay hooyo iyo laba wiilo ka hooya iyo wiilku aabba waa laba suuro fa masalatu masaladiisu fi suuratayni labada suuro tasixu waxay ka ansaxaydaa min asliha asalkeeda sittatun asalkeeda ka ansixin wa sihaamu sahmiyaalkiisa min aluulaa masaladii hore uu ka helay halaatatun saddex ay ahayd laa tanqasima uma qaybsanto calaa masalati masaladiisa maxaa la samay bal tuwaafiquha waxay ku waafaqeen bithuluthi thuluth fadrib ku dhufo thulutha mas'alatihi mas'aladiisan thuluthkeed oo laba wa huwa sahmaani weeye fii mas'alati awali masaladii hore ku dhufo wahiya masaladii hore sittatun lixi ahayd tasixu lmunaasaqatu waxay ka ansixin oo masalada jaamicada ahu min ithnay cashara jaamicadii waa taasa lilummi waxaa uga sugnaatay min aluulaa masaladii hore arbacatun siday ugu sugnaanaydan waxay tahay masaladii hore iyada labay ka heshay labadiiad waxaad ugu dhufan jusu sahmigii masalada lagu dhuftay oo labaha weli camiha sahmaaniya usugnaada sahmiga waxaa ugu sugnaanay hal sahmiyuu lahaaye laba ugu dhufo ilaa labaa lagu dhuftay asalkii oo jusu sahmi noqday labu saas ku heli waa lix walilwarathati zawji zawjka warahadiisa sittatun lixaa usugnaatay ilaa saddexay masaladii hore ka heleen ayagu laba loogu dhufan khalaas saasay ku dhamaan wayn maata hadduu dhinto azawju zawjkii masaladiina waa sideedii zawjkiyaa dhintay iyadoon la dhexli maalkii fiiha masalada dhexdeeda can casharati baniina toban wiilu ka dhintay maxaad samayn toban wiil masalo u dhisaa laguyi haye maxaad ku dhisi toban wiil masalo u dhis martirsa lg tobanaa lagu dhisay masaladii dambe tobanay noqotay alaleey khalaas markay toban noqotay waxaa leedahay marka sihaamtii mid wiil walbaana meexkuu sahmi u helay halow sahmi u helay waxay leedahay sihaamtii ay heleenoo maydkii hore dhexalkiisa ay ka heleen maydkay dhexlaayaan waa saddex saddex iyo toban maxaa ka dhexeeya tabaayunaa ka dhexeeya khalaas tabaayun hadduu ka dhexeeya mas'alada dambaydoo kaamil ah oo toban ah aslul mas'alo ku dhufo oo lix ah markaad ku dhufato wa lixdan waxa weeyaan tobana lix lagu dhiftay lix meeloodoo min tobana lixdan soo maaha khalaas lixdan ka qayb hooyo masaladii hore maxay ku heshay labo toban ugu dhufo labaatana helay xaggaa kala baxa cam wuxuu ka helay masaladii hore wuxuu ka helay hal halkii toban ugu dhufo tobanu qaatay soddonay qaateen kuwaanu maydkoodii meequu ka helay masaladii hore saddex saddexdii toban ugu dhufo saddex tobanaad soddon u qaybi ayaga marka wiil walbaaba ayaga masaladoodii miduu ka helay soo maaha hal sahmiyuu ka helay sahmigiisii waxaad ugu dhufataa waxa weeyaan maydka ay dhexlayaan sihaamtiisi maydka ay dhexlayaan sihaamtiisu meequu ahaa saddex soo maaha hal saddex ugu dhif saddexu heli mayd walba tobanka wiil wiil walbaaba saddexu heli soddonkiina saasay ku dhamaan waaya wuxuu ku yidhi toban wiil hadduu ka dhinto waa saas wa can bintin wa casharati iqwatin liabaweyni ow liabin hadduu ka dhintana waa la mid wuxuu ka dhintay maydkii zawjkii gabar iyo toban wiiloo ku aabihoyo ama toban wiilo oo ku aaba shan wiil oo ku aabihooya ama shan wiiloo ku aaba wey saas wey haye masaladaas maxaad ku dhisi shan wiil weeye hal faradaa ku jira waa niska bis labaad ku dhisi ilaa hal nisaa ku jire masaladii hal nis ku jiro labaa lagu dhisa soo maaha labaad ku dhisi laba haddee gabadha halkeeda si hal ma uqaybsamaa shan haye maxaa la samayn jira in la tasxiixiyaa la rabaa waxaad leedahay hal iyo shan maxaa ka dhexeeya tabaayun shanta asalkii ku dhufo labadaha laba shan lagu dhifto waa toban tobanay ka ansixi markaad tasxiixido oo wiil walbaana labuu heli gabadhuna shanay heli ilaa halaa shan loogu dhifan iyada marka tobanay ka ansixi khalaas saxad masalatu masaladiis waxay ka sixin fiiha dhexdeeda min casharatin likulli bni wiil kasta hadday toban wiil yihiin sahmuna usu hee midaan dambe wiilasha horeeto oo min tobankan wiil walba sahmiya usugnaaday midaan dambena oo oo tobanka ku dhisantayna wiil walba sahmiya usugnaaday waa isku mid likulli bnin wiil kastaba sahmana usugnaaday walilbinti gabadhana khamsatun shana usugnaatay walikulli akhin yarxamuk allah walikulli akhin walaal kasta ahay masalada horeto tobanka wiila likulli sahmin ilaa tobanay aheede likulli ibnin wiil kastaba sahmana usugnaaday taas waa saas midda hore saasay ku dhamaatay masaladan dambe oo hal gabara oo meydku dhalay iyo shan wiiloo la dhalatay ah walilbinti gabadha khamsatun shana usugnaatay walikulli akhin walaal kastana sahmuna usugnaaday wa sihaamuhu meydka sahmiyaalkiisa ay azawji wey zawjkan oo meydkan labaadoo la dhexlaayo ah sahmiyaalkiisa milal uulaa tan hore u ka helay talaatatan waa saddex tubaayina way ka fogaaneen hal casharad marka laysku fiiriyo leedaha sihaamtii meydka labaad oo saddexda aheed iyo masaladan labaad oo la dhiso casharada xaa ka dhexeeya fadrib ku dhufo alcasharata tobanka waxaad ku dhufataa oo masaladii labaad ah jamiicaha dhammaanteed fil uulaa masalada horkule ku dhufo tasixu way ka ansixin almunaasaqatu munaasaqadii waxay ka ansixin min sitiin licamil uulaa meydka hor adeerkiis minhaa mas'aladaas waxaa uga sugnaaday casharatun toban weli ummihaa gabadhii horo dhimatay hooyadeedna cishruuna labaatana usugnaatay ilaa labay laheedaa loogu dhifan toban tobane waaya laba sahmiye xagga kuleheeda weli warahati zawji zawjkan labaadoo la dhexlayo warahadiisana talaatuna usugnaadeen ilaa saddexay lahayd markaasoo toban loogu dhifan faidaa aragta haddaad rabtuu ku yidhi an tuqsima inaad qaybido almunaasaqata munaasaqada fadrib ku dhufo sihaama kulli waarifin qof kastoo wax dhexlaaya nasiibyaalkiisa nasiibyaalkaasoo min sihaama kulli waarifin mid wax dhexlaaya dhammaantii sahmayaalkiisa min almas'alati aluulaa wax ka dhexlaaya ku tacaluji mas'aladii hore qof kastoo wax ka dhexlaaya waxaad ugu dhufataa fii jamiici lmas'alati thaaniya mas'alada labaadoo dhammaystiran ugu dhufo mar waa goorma cinda mubaayanatiha mas'alada labaad waa markay ka fogaato lisihaami saaxibiha qofka loo sameeyey meydka labaad oo loo sameeyey sahmiyaalkiisa haddii mubaayana kala dhexayno haddaysan kala dhexayn wafqi kala dhexeeyana wa fii wafqi thaaniyati waxa weeyaan sihaamta meydkii hore qofkii wax ka dhexlaya sihaamtiisa waxaad ugu dhufataa wa fii wafqi thaaniyati mas'alada labaad wafqigeed waa goorma cinda muwaafaqatiha mas'alada labaad hadday waafaqdo sihaamta taas waa dadka hore sida wax loo siinaayo mas'aladii hore qofkii kastoo wax ku leh saasaa la yeeli haddii mubaayana ka dhexayday mas'aladan dambe iyo sihaamta meydkan dambe haddii mubaayana ka dhexayday qof kastoo masaladii hore wax ku lahaa waxaad ugu dhufan mas'alada labaad oo kaamila haddii mas'alada labaad iyo sihaamta meydka labaad muwaafaqo ka dhexaydayna waxaad qof kastoo masaladii hore wax ku dhexlaaya waxaad ugu dhufan mas'alada labaad wafqige ko mas'alada labaad dadka wax ku dhexlaayeen waa kana wadrib ku dhufo sihaama kulli waarithin qof kasta oo wax dhexlaaya sihaamtiisa min athaaniyati midda labaadna wax ka dhexlaaya fii jamiici sihaami muwarifihi qofkii asaga dhaxal siiyey waa meydkii labaad muwarith qofkii asaga dhaxal siiyey sahmiyaalkiisii dhammaantood ugu dhufo waa goorma cinda tabaayuni markay kala fogaadaan mas'alada iyo sihaamta wa fii wafqiha wafqigeeda ugu dhufo cinda tawaafuqi hadday tawaafuq ka dhexeeya iswaafaqaan wallahu subxaanah wa tacala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed